deegaanada ay ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya ay la wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka manaas oo ay ku taallo xero ciidamada lagu tababari jiray tuulada makoon tuulada buulabaraka iyo tuulooyin kale ciidamada ayaa deegaanadaasi kula wareegay iskahorimaadyo kooban oo ka dhacay tuulooyinka ay la wareegeen khasaaraha rasmiga ee ka dhashay iskahorimaadka maanta ka dhacay tuulooyinka gobolka baay ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn laakiin goobjoogayaal ayaa sheegay in shabaabka ay ka baxeen tuulooyin badan oo ku dhow deegaanada maanta laga qabsaday sidoo kale wararka laga helayo degmada diinsore ee gobolka baay waxa ay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay halkaasi isku uruursanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya ayaa waxa ay ku wajahan yihiin degmada diinsore ee gobolka baay halkaasi oo la aaminsan yahay in kooxda al-shabaab ay awood ku leeyihiin kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay isku uruursanayeen degmada diinsoor iyo tuulooyin hoos yimaada waxaana wararka qaar ay sheegayeen in degmada diinsoor ay ku sugan yihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab